barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsana kheertana dhagaysanaysay waa isniin lixda bisha maarj labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiinaya anigoo asaare ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro ku sugan gobolka sool oo howlgallo dhinaca caafimaadka ah ka fulinaya dhulka baadiyaha ah ee ay ku nool yihiin ama ku sugan yihiin dadka ay abaaruhu saameeyeen daaweyn baanu wadnaa dadka mobile team wareegaanu nahay dadka qof kasta gurigiisa aan ugu tagna iyo meeshuu joogo waanu kusoo daaweynaa wasaaradda caafimaadka qayladhaan ka timi baana noo soo gaadhay saasaanu ku nimi meesha deegaano kalena waanu maranaa insha allah hadduu ilahaydmo waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro aqoon-yahano ah oo si bilaasha ardayda soomaalida ee ku nool magaalada nairobi uga taageera dhinaca waxbarashada waxaan qabanaa waxaan barnaa dhallinyarada soomaaliyeed ayaan waxaan barnaa xirfado kala duwan xirfadahaas oo ay ka mid yihiin businesska kombyuutarka wacyigelin guud sida hogaanka wanaagsan maamulka iyo maaraynta iyo sida khilaafka loo xaliyo
sidoo kalen dhidhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna dhallinyarada maanta marka horese wararkii caalamka oo kooban kuuriyada waqooyi ayaa hawada u dirtay afar gantaal oo kuwa balastiga ah subaxnimadii hore isniintan maanta gantaalahaasi ayaa la sheegay inay socdeen xawaaro dhan kun kilomitir ka hor intaanay ku dhicin badda oo saddex boqol iyo konton kilomitir sida ay sheegeen dowladda south korea iyo jabaan u jirta maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa si dhow ula socday tijaabada gantaalahaasi islamarkaana falanqeyn ku sameynayay ridada gantaalahaasi nooca ay tahay bishii janawari ee sanadkan madaxweynaha dalkaasi kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sharxay in wadankiisa uu dhowaan tijaabin doono gantaalaha balaastikada hase ahaatee madaxweyne donald trump ayaa xilligaasi twitterkiisa waxa uu ku soo qoray in aanay suurtogeli karin waxa uu sheegay kim jong un oo ay washington ka hortegi doonto waxa ay ku howlan tahay dowladda pyongyang james comi madaxa hay-adda f b i-da ayaa weydiistay waaxda cadaaladda ee dalkan maraykanka in ay ka hor yimaadaan eedeymaha madaxweyne trump ee ku aadan in madaxweynihii hore barack obama uu amar ku bixiyey in la basaaso telefoonada dhismaha trump ee ku yaalla new york xilligii uu socday ololaha doorashada mas-uuliyiin kala duwan oo maraykan ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee associated press washington post iyo new york times ayaa sheegay in codsiga koomi uu daba socday eedo uu madaxweyne trump ku daabacay boggiisa twitterka
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu gudagelaynaye abaaro ba-an ayaa ka jira deegaano badan oo somalilan ku yaala taasi oo saamaysay bulsho badan oo ku nool dhulka baadiyaha waxaa jira dhalinyaro kala duwan oo ku takhasusay dhinaca caafimaadka safarano ku taga dhulka miyiga si ay u soo caawiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa qaar ka mida dhalinyaradaasi la kulmay warbixintana nooga soo sameeyey guud ahaan gobolka sool ayaa waxaa ka taagan xaalad abaareed taasoo saamayn ku yeelatay dadka iyo dunyada abaartan ayaa sidoo kale waxa ay jirtaa inay xanuunna ku reebtay dadka kadib marka ay waayeen waxyaabihii nafaqada lahaa caanihii iyo hilibka ay horey isticmaali jireen haddaba tiimanka caafimaadka ee magaalada laascaanood ayaa waxa ay dhallinyaradu dadaal badan u samaynayaan sidii loo gaadhi lahaa goobaha ay dadka reer guraagu ay ku sugan yihiin waxaan deegaanka xagalla ayaan kula kulmay tiin ka mida tiimanka caafimaadka oo dhallinyaro iyagu isu xilqaamay inay deegaanadoo dhan gaadhaan bal magacagaadoo ku bilaabay iga waran xaaladda magacaygu waa cabdisamed cabdulaahi cali waxaan ku sugannahay kaamka cagalaaye oo ka mid ah kaamamkii dadka reer guraaga xooluhu ka dhammaadeen lagu soo xareeyey waxaa kale oo halan ka socda iyana biodhamis ay hay-adda sv oo wado annagu haddaan nahay tiamka a r c ee mobile tiamka laasaanood in muddaa waxaan wadnay oo dhowr biloodaba emergencyga markuu wadanku galay inaanu ka qayb qaadano wixii xaaladda caafimaad ee abaaraha ka taagan deegaanka xaaladii baanu ka wadnaa halkan daaweyn baanu wadnaa dadka mobile tiam wareegaanu nahay dadka qof kasta gurigiisaan ugu tagnaa iyo meeshuu joogo aanu kusoo daaweynaa wasaaradda caafimaadka qayladhaan ka timi baana noo soo gaadhay saasaana ku nimi meesha deegaano kalena waanu maranaa insha allah haddii lahaydmo haddeerna waad aragtaan dadkii iyo daawooyin si bilaashan ku daweynayno waxaan u mahad celinaynaa dhammaan maamulka hayadda a r c oo ka dambeeya hawsha inay u fududeeyaan bulshada bal waxaad iga sheekaysaa waxyaabaha ugu daranaya sida weyn hadda xanuunada jira ee aad aragteen maadaama aad tiimam soconaya tiim maxaa ka mid a waxa weeyaan waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeyaan wadankii xaalad abaaraha markuu galay waad garan kartaan markuu biyola-aantu dhacday xanuuno badan bay biyola-aan sababaan waxaa ka mid ah xanuunadan faraha badan ee dilaaca ay ka mid yihiin qof hadduu hejin haysan ama wax biyuhiisu aysan nadiif ahayn sanitationku xanuuno badan baa ku dhacaya waxaa ka mid oo kale shubankii matagii waxyaabahaas oo dhan waxaa kale ugu weyn hadda deegaanka gobolka soole aad u saameeyey outbreak disease wax la yidhaahdo oo xanuuno dilaacay ay jadeecad ugu horeyso hadda kaamkanan joogna caruur ku laayey oo ugu dhintay qof ka mida iyo dee dhammaan deegaanada kale oo dhammaan laga soo sheegayay inay dad badan u dhinteen caruur badan jadeecada marka waxaa dhibaatada keenaya abaaruhuna sabab bay u yihiin macaluush sabab bay u tahay iyo dadkan dawooyin ku filan aan haysan baa jirtayana marka waxyaabahaas oo dhan baa ka dhacaya marka waxaan bulshadana u sheegi lahaa inay tallaalka iyo wacyigelinta u dhaganuglaadaan dadku say dhimashadu u yaraato iyo dhibaatadu dadka kale ee dhonarka caawin kara wixii caawin karana inay si degdega u caawiyaan waan ka codsanana sidoo kale waxaan deegaankaas laga shaqaynayo ee xanuunada ay ka jiraan aan kula kulanay cabdikariin siciido cabdi oo isna ka mid a dhallinyarada hay-adaha ka shaqeeya gobolka sool bal cabdikariin iga waran bismillahi raxmaan raxiim walaal cabdikariin waad mahadsan tahay aniga magacaygu waa cabdikariin siido cabdi waxaan ka socdaa hay-adda wadaniga ah ee s v o state fast volunteer organization oo ka howlgasha deegaamada sool iyo sanaag iyo buuhoodle halkan waxaanu nimi shalay ku aragna xaalad aada iyo aada u halisa waxaan la kulannay caruur u dhimatay gaajo iyo haraad iyo cuduro awgood oo isku kaashaday waxaanu aragnay caruur hadda la jiifa xanuuno iyo gaajo saamayn walaalihiin baa dayacan xaaladdu meel halisay maraysaa xaaladii dhimashay maraysaa in muslimiintu isu damqato in soomaalidu isu danqato in dadku ay isu danqadaan waayo waxaaba laga yaabaa naxariistaan isku naxariisanayno ilaahay noo naxariisto oo abaartan uu roob inoogu bedelo marka xaaladdu aan ku sugannahay deegaankuna waa cagalaaye meeshaan maanta ka shaqaynayno
iyo bal xanuunada aad dareemaysaan
xanuunadan dareemayna de kolley waxaa ka mid ah hargabka iyo jadeecadiba waa jiraan de wax u baxayna waa leeyihin caruuru wax aanay soo gaadhinna waa leeyihiin hargabkuna waa dadka waaba wada haysta isagoo ku badan yaha de markaa qof u baxay iyo qof kaleba wax baxayna un qofun baanu hadeer ogna caruuraha qof baxay qofun baanu ognahay wixii jiifana de way jiraan wax caafimaad qabana way jiraan hargabna wuu hayaa dee maxaan sheegaa hargabkana waxa u dheertay biyo qadhaadh oo ay ku shubmeen iyo caanalaan
cabdikariin olol ayaa warbixintaasi inooga soo diray magaalada laascaanood waxaanu wareysanayay qaar ka mid a dadka deegaanada baadiyaha ku nool ee xaaladaha caafimaad darra la soo darseen abaaraha dartood iyo sidoo kale dhallinyaro iyagu isku howlay in ay dadkaasi si lacag la-aana u caawiyaan oo ay ku booqdaan goobaha ay degan yihiin
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhallinyaro aqoon-yahano ah oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa xaafadda islii ee magaalada nairobi ku taalla ka bilaabay dadaallo ay si mutadawacnimo ah wax ugu barayaan dhallinyarada soomaalida ah ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradan iyo weliba ardayda ay waxbaraan sheekadan ayaana dhex martay dhalinyaro soomaaliyeed oo ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa bilaabay barnaamij ay dhalinyaro kale oo soomaaliyeed ay wax ku barayaan amaba ay ku caawinayaan magacaaga ii sheeg magacayga cabdinuur cumar jimcaale ee waxaan ka tirsanahay xarunta kubciya community center ee xarunta oo ku taalla xaafadda islii maxaa qabataan waxaan qabanaa waxaan barnaa dhalinyarada soomaaliyeed ayaan waxaan barnaa xirfado kala duwan xirfadahaas oo ay kamid yihiin businesska combyuutarka een wacyigelin guud sida een hogaanka wanaagsan een maamulka iyo maareynta een iyo sida khilaafka loo xaliyo marka ma idinku unbaa isxiil qaamay mise dad kale oo idin taageera jira Een, dabcan dad soomaali ayaana taageera een, annaguna waa isxilqaamay waxaan u fakernay inaan maaragtay dadka soomaaliyeed aan isku xirno een, oo dhalinyarada khaasatan dhalinyarada aan xoogga saarnay aan maaragtay dhalinyarada xirfado kala duwan aan aan siino sidaas baan isku xil saarnay Ee, dadka aad wax bartaan ma dhallinyaray u badan yihiin mise soomaalida qaybaheeda kala duwan wey runtii annagu qofku haddii uu leeyahay waxaan baranaya oo waxbaan aan rabaa inaan barto uma fiirino da-da uu jiro iyo meesha uu ka yimid aslongaas soomaali yahay hadduu soomaali yahay marka een, dhalinyarada dadka u badan laakiin dhalinyaro waa ma jiraan marka arday ama dhallinyaro aad eh, xirfado barteen oo hadda ku shaqaysta way badan yihiin dad badan oo xirfadaha xarunta laga barto oo kobciyo community center ay bixiso dad badan oo bartay oo shaqo ku helay oo maaragtay hadda shaqaysta oo magaalada ka shaqeeya qaar ka mid a gabdhaha xaruntan wax ka baranaya ayaan dareenkooda ka weydiinaya magacaaga walaal magacayga waa samduna cabdikariin cali ee aad baa u mahadsan tahay idaacadda v o a really maantay waxaan ka tirsanahay kobciyo community gabdhaha dhigta ayaan ka mid ahay Een, haddaan kaaga hadlo kobciyo community waxaan ka barta waxyaabo fara badan ayaa lagu bartaa ani ahaan waxaan ka bartaa leadership and woman empowerment Een, sidoo kale waxyaabaha aadka aan uga qayb qaadana waxay tahay ee, kobciyo community uuna siiyo workshops een, kaasoo aan ku qaadano workshopkeena ugu dambeeyo qaabka een, gabdhaha wax ay u hogaamin karaan iyo awoodsiinta gabdhaha Een, taasoo micnaheedu uu yahay maahan inay gabdhaha banaanka soo istaagaan isqaawiyaan laakiin waxaa nagula taran garayaa waxay tahay gabdhaheena walaalaheena ee guryaha jooga ee maanta aan haysanin wax aqoona inaan soo kicino ee aan dhiirigelino waaya ma si bilaashaad eh, wax laydinku baraa dabcan si bilaasha oo free ah oo ay ku jirto een, mutadawacnimo ay ku jirto ayaa wax nagula baraa Een, xataa waxaana la siiyaa een, agabkan wax ku baran lahayn waana la siiyaa ee xaggan ka helna ayay ka dhigan tahay sidoo kale waxaa nagula training garayaa waxyaabaha annaga maanta ee practicalka ah iyo caadigana loo siiyo inaan gabdhaha kaleeto xaafadaha joogno annagana si fariya maadaama aan ku baranay inaan ku bixino si volunteer ah een, dadka guryahooda aan ugu tagno si aan aqoonta annaga maanta nala bara aan ku gaarsiino aad baa umaadsan tahay magacaaga magacayga waa nima xasan taaliin idaacadda v o a aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan kaga mahad celinaynaa sida aan quruxda badan ee noo soo dhaweyseen maantay oo aan kaga soo qayb qaadanay barnaamijkeena waxaan ka hadlaynaa waa iskoolkeena kubciye ee aadka u quruxda badan leh runtii iskoolkeena waa iskool aad iyo aad u wanaagsan waxaan ka baranaa maadooyin kala duwan sida kombyuutarka maadooyin adiga aad u fara badan marka waxaan u mahad celinaynaa macalimiinteena oo oo no- no- intaas noola noola soo ekeysa nagu soo dadaashay sida aan wax u baranayno oo waxbarashadeena qeyb weyn ka qaadatay sidoo kale annaguna waxaan ku dadaalaynaa oo oo kaalinta xooga aan saaraynaa inaan gaarsiino bulshada sida iyaguba noo soo gaarsiino hagar la-aanta ah aad baa umaadsan tahay magacaaga magacayga waa caaisha cabdulaahi ayaan leh aad baa ugu mahadsanaya idaacadda v o a oo maantana wareysanayso sidoo kale een, ko- ani waxaa ka mid ah ardayda kobciyada community center ku dhigato een, kobciya community center waa xarun oo soomaalida loo ee soomaalida loo furay macalimiinta soomaali waaye Alla- maxaa laydin baraa waxaana la baraa een, xi- een, accounting ana la baraa leadership ana la baraa computer engineering ana la- na la baraa computer ana la baraa computerka iyo software ah ee ah kan a plus kana iyo- oo yahay network ana la baraa ma si lacag la-aan laydin- laydinku baraa mise dhaqaala laydinka qaada wax kasta lacag la-aan aan ugula baraa sidaa bulshada hadhowti u saacideyna ayaga wayna saacideen marka anagana example ahaana bulshada u karsiineynaa waaya umaadsan tahay magacaaga magacayga waa caaisha yuusuf waxaan ka barana waxaa kamid ah leadership aan ka baranaa computer ka baranaa accountant aan ka baranaa adiga way badan yihiin in badan oo inta aan kusoo koobi karin inta naga dhimana waxaa rabaa in aan noogala soo daro annaga aan ka hadalno kaasi wuxuu ah wariyaha v o magaalada nairobi khadar maxamuud xareed oo qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ka wareysanayey waxbarasho si mutadawacnimo ay ugu fidiyaan dhallinyarada kale sahra dhinacii heesaha ayaan ismaaciil oo jaleecaynaa cabdallah yuusuf hanuuniye iyo mid ka mid ah heesihiisii
Haddan weelkaygii, haddan weelkaygii,
wad iyo calaf waxaan ahayn jacaylkeenna ka weyn cabdalla yuusuf hanuuniya iyo heestaas haddaynu intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga v o gaar ahaan idaacadda duhurnimo ayaad nagala socoteen haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya maxamuud mascabde
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha ururka badbaadada dhallinyarada ee for the youth by the youth ayaa toddobaadkan soo xiray tartan ciyaaraha kubadda kolayga oo ay u dhigeen dhallinyaro matalaysa labiyo toban masaajid oo ku yaala gobolka minnesota ciyaarahan ujeeddadoodu ahayd in dhallinyarada looga badbaadiyo dhibaatooyinka argagixisada daroogada iyo isdilka dhexdooda ah ayaa ciyaartii kama dambaystaheed waxaa isaga hor yimid laba kooxood oo ku ciyaarayay magaca masaajidda ummatul islaam iyo rawda koobka ayaa waxaa ku guulaysatay dhallinyaradii ka socotay masjidka rawda zakariya ibraahim waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ay guushu raacday waxauna aad ugu faraxsan yahay inay koobkan qaadaan oo sida uu sheegay ay sanad dhan u soo halgamayeen maanta maxaa reennay koobkii minneabolis oo sanadka dhan soo dheelayna maxaa ka soo baxna labayo toban koox sanadka dhan saxa u shaqeyna geem maxaa ka reenne ummatu islaam reer adagaa wadnaada annaga
gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkan maraykanku ay kala kulmaan caqabado ay ka mid yihiin ku beerista argagixisada gebagabadii sanadkii labada kun lix iyo tobankii waxaa qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida minnesota lagu helay dembi ah inay doonayeen inay ku biiraan kooxaha argagixisada ee ka dagaalama waddamada siiriya iyo ciraaq kuwaasi oo qaarkood lagu riday xukunno gaaraya soddon sano oo xariga yuusuf maxamed waa madaxa ururka badbaadada dhallinyarada for the youth by the youth ee ciyaarahan soo qabanqaabiyey waxa uuna ku baraarugsan yahay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolkan sida xagjirnimada burcadnimada daroogada iyo wixii la mid a reasonka u bilaabnay programka wuxuu ahaa markaan aragna waxyaalo badan oo magaalada ka dhacdhacaayo sida ah, dhalinyarta dhexdooda isdilaayo oo gangs iyo waxaas isku dilayaan ah, iyagoo lagu tuhmaayo fikrada qaldan oo diin ah oon diinna ku salaysnayn oo dartooda loo dhahay way u baxayaan iyo waxaa iyo ah, in walaaltinimadooda isku keenno at the same time drug iyo waxaasna aan ka ilaalino ay u helaan meel ay ku mashquulaan jirkoodana ay ku dhisaan oo walaaltinimadana isku keenayso ay fikradaha qalad- qaldanna ay uga badbaadi karaan cabdulaahi barre waa mid ka mid a ciyaartoyda koobka ku guulaysatay waxaana isaga oo ay saaxiibadiisu hareer taagan yihiin uu v o a u sheegay in faa'iidooyin badan ay ka helaan ciyaarista kubadda kolayga annaga waxaan ka faa'iidaysanaa exercise walaalnimo waa isku imaannaa uh, kabacdi geemkiyaasha markay noo dhammaato waa isla cunteennaa uh, waa isla xariiranaa badbaadinta dhallinyarada iyo tusidda tubta toosan waxaa lagu gaari karaa iyadoo wadajir culimmada iyo bulshadu uga wada shaqeeyaan gacasiinta dhallinyarada ayuu leeyahay yuusuf maxamed oo laftiisu ka mid ahaa dhallinyarada ku barbaartay dalkan maraykanka waxa uuna si toosa ula hadlayaa dadka badanaa dhaliila qaabkay dhallinyaradu u labistaan oo uu taladan u jeedinayo dhalinyartan maanta magaalada taagan oo meel kasta taagan ah, ayaana timahooda lagu mashquulin laakiin qalbigooda iyo maskaxdooda sida loo han- loo hanan la'aa ah, isku dayna loo gaari la'aa ah, ayaguna sida loo caawin la'aa waxyaalaha ugu iisan lagu lagu gaari karo howshaasna waxa waaye in loo sameeyo activity qofka dhalinyarta haddaana la mashquulinin waxaa jiro boqol programs loogu talagalay in lagu mashquuliyo oon khayrin ahayn marka waa inay masaajidada ay fahmaan arrintaas ayna usoo jeestaan noocyada kala duwan ee ciyaaraha ayaa ah xeelad ay waalidiinta soomaaliyeed ay qurbuhu u adeegsadaan ka warqabka dhaqdhaqaaqa ilmahooda iyo xakamaynta wakhtigooda iyagoo isku dhiirigeliya oraahdan intii uu la ciyaari lahaa qolo aadan ogeyn waxa ay falayaan ha la ciyaaro kuwa aad og tahay inta ayaan ku soo koobayaa barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad dawadile sidaa iyo nabadgelyo
wagaag aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay dhinacaasi ciyaaraha ismaaciilow war cusub baa hadda kusoo gaadhay bal warkaasi haddii aad na xasuusiso sahraynteennaan u geenin dhinaca heesaha haatanna war aan ka helay hargeysa ayaa wuxuu sheegayaa in golaha guurtida ee somalilan ay maanta muddo kordhin u sameeyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyaga oo sheegay in xilliga loo kordhiyey ay ku eg tahay wakhtiga saddex-iyo tobanka bisha disembar ee sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka hore waxaa wakhtiga madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu ay u dhammaanaysay siddeed iyo labaatanka bishan maarj sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka taasoo la filaya doorasho inay dhacdo inkastoo doorashadaasi dib loo dhigay golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ayaa iyana wakhtiga loo kordhiyey waxaana doorashadooda ay guddida ama golaha guurtida ay sheegeen ina ina in la qabto inta ka horeysa siddeed iyo labaatanka bisha abriil laba kun iyo sagaal iyo toban xilligaas oo ku eg wakhtiga xilhayntooda sidoo kale golaha guurtida ayaa iyagu hal sano ka dambeyn doona xilliga een, doorashooyinkaasi ay dhacaan sahra wagaag ismaaciilow haatan dhinacii heesaha ayaynu ku noqonaynaa khadra daahir ciga iyo heestii sida laamalowshaha
sida lamalowsha hadaba iluhu ay lulayaan sida lamalowsha hadaba iluhu ay lulayaan ayalay dhaca shaqa hawla laba laba شيء لعبته labxaadaye dambeerkayaoo haddaanan labta kugu qaban noloshay lacibte
codkaas khadaradda hircige waxa uu gebagabow yahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen sahre cidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada tan iyo intaynu afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
sida layligeed iyo oloo raray hayaandheer sida layligeed iyo oloo raray hayaandheer ambaliga soo coodkiyo aleendada madaaye sida layligeed iyo oloo raray